shir dib heshiisiineed oo maalmihii lasoo dhaafay ka socda deegaanka bangeela ee gobolka galgaduud ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana shirku u dhexeeya beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanka landheer waxaana shirka garwadeen ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug waxgaradka beelaha halkaa ku dagaalamay shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug guddoomiyaasha degmooyinka cabudwaaq xaraale iyo bangeele culmo awdiin iyo marti sharaf kale shirka ayaa laga soo saaray qodobo dhowra waxaana warbaahinta la wadaagay cabdiraxmaan calas gunaanadkii shirkaas oo afar beri socday uu soo bilowday sideedii bishii disembar laba kun iyo labaatan iyo afar maantay oo ay tahay koob iyo tobankii disembar laba kun labaatan iyo afarna soo xirmahaya waxaa la isla qaatay oo la isku waafaqay labadii dhinacba in la sameeyo xabajoojin shuruud la-aan ah xabajoojin shuruud la-aan ah oo soconaysa muddo laba bilood ah waxaa kaloo la isla qaatay ciddii jebisa xabajoojintaas in lagu ganaaxo soddon kun oo dollar oo lacag ah waa qodobka labaad qodobka saddexaadna waxay isla waafaqeen dhinacyadu in la sii wado gobasha nabadeed ee wadaxaajoodka ah ee lagu dhammaystirahayo wixii kale ee ka dhiman gogashaas intaasaa shirku noogu soo gabagaboobay dhanka kale qaar ka mid odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa sheegay inay hirgeli doonaan qodobada muhiimka ee shirka ka soo baxay waxaan noo soo gabagaboobay afartii maalmood shirkii ahaa oo xabad joojinta ku saabsanaa waxaan qaadanay xabad joojintii shirkaas waxaan qaadanay ganaaxii waxaan ogolnahay in shirkii furan yahay oo nabaddii iyo laga sii wada shaqeeyo
kow xabad joojin ayaa lagu dhawaaqay wakhti laba bilood ah ku siman ka hor
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo shirka soo xiro ayaa labada dhinac kula dardaarmay inay si dhaba u dhaqangeliyaan qodobada shirka laga soo saaray
sidaad ogtihiinba walaalaya horta arrintan muddahay socotay dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku dhaawacmay dhinacyada hadda wada hadlahaya iyo dowladda galmudug untuba iyo federaalka untuba way galeen hadda ka hor qodobaa laga soo saaray heshiis run ahaantii annaga ka wasaarad ahaan iyo madaxda galmudug iyo wasiirka kale iyo xildhibaanadaba waxaan ugu mahad celinayaa ka soo qaybgalka iyo abaabulka iyo joogitaanka shirka intaba waa uga mahad celinaya sidaa aad maanta uga soo qayb gasheen inaad u timaadaan ka dowlad ahaan annaga wixii markaa aad nagu aadan oo ad cadsataan diyaar baan u nahay waana kala soo qaybgalaynaa shirkan ayaa daba socda shirar hore lagu soo qabtay degmooyinka cabudwaaq iyo xeraale kuwa oo logodan lahaa sidii loo dhammayn lahaa dagaalada sokeeye ee kusoo laalaabta deegaanka landheer oo ah deegaan u dhexeeya degmooyinka cabudwaaq iyo xeraale halkaas ay ku dagaalameen beelo kasoo kala jeeda degmooyinka xeraale iyo cabudwaaq